madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmahanba booqasho ku joogay dalkan maraykanka ayaa gaaray magaalada minneabolis ee gobolka minnesota madaxweynaha iyo wafdigiisa oo shirar goonigooni ah la yeeshay madaxda yuurada bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota kadib ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad ay jaaliyadu kusoo dhoweynaysay islamarkaana madaxweynaha looga dhagaysanayay marxalada uu dalku haatan ku sugan yahay dhinaca kalena banaanka goobta lagu soo dhoweynaya madaxweynaha waxaa sidoo kale ka dhacaya banaanbax isaga lagaga soo horjeedo munaasabadan oo ka dhacday jaamacadda university of minnesota ee magaalada minneabolis waxaa warbixintan kasoo diray wariyaheena maxamuud mascade
kulankan soo dhoweynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota ayaa sidoo kale waxaa marti sharaftii ka soo qayb gashay ka mid ahaa madaxa ka kala socotay gobolka minnesota iyo dowladda dhexe ee maraykanka oo ay ku jireen guddoomiyaha gobolka minnesota mark dayton iyo keith allison oo ah mudanaha minnesota u matala aqalka koongareeska ee maraykanka koorintii aan madaxweynuhu khudbayn ayaa waxaa bulshadii isugu timid madasha soo dhoweynta madaxweynaha waxaa heeso guubaabo iyo waddani isugu jira ku madadaalinayay fanaaniinta minnesota madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo madasha khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey ayaa waxa uu si qoto dheer uga warramay dagaalka ay dowladdiisu kula jirto kooxda al-shabaab oo uu xusay inay tahay cadowga keliya ay soomaaliya leedahay
qabiil kaloo soomaaliya cadow nooma ahan koox kaloo soomaaliya aa magacii doontaa sheegatay cadow nooma aha laakiin shabaabka kan mabdiciisa qaba kan lacagta u aruuriya kan u dagaalama kan difaaca kan marka lasoo qabto xabsida inuu ka deeyo isku daya kan xogta iyo informationka iyo warka siiya cadowga maanta dalkeenna uu leeyahay waa dadka noocaasa oo laga yaabo badankood oo badankooduna badankooduna soomaali ah shabaab wuxuu soomaali ku noqday oo keliya hal sabab in dalka soomaaliya ay ka jiraan ay dhex degan yihiin oo ay xeryo tababar ku qabaan oo dadka dhallinyarada maskaxdooda ay ku dooriyaan oo maxaanku raha qaraxyada iyo wax laysku rakibaya ay ku rakibtaan oo dadka ay ku baraan sida loo rakibo waa intaasi sababta ay soomaali u noqdeen laakiin north americanisaa ku jira yurubiyanisaa ku jira asiya dadka yimidaa ku jira kuwa aada u badan oo afrika qaybaheeda iyo gobolladeeda kala duwan ka yimidaa ku jira
xasan sheekh ayaa carabka ku dhuftay meelaha ay al-shabaab bartilmaameedsato iyo sida looga gudbi karo
dhulkeenna sayna uga jiri karin hal si bas waay dowlad soomaaliyeed oo dalka soomaaliyao dhan mitir kastoo ku yaalla hanata oo mas-uuliyaddiisa qaada inaan helno waaye waa sidaas sida keliya ee aan shabaab shabaab markuu soomaaliya sidaa ku yahay meelaha kale sidaa kuma aha dhuumaalaysi ku tagaan waxbay ku qarribaan meeshii dowladdu ay daciif ka tahay meeshii dowladdu xukunkeeda aanuu gaarin meeshii maxaanku dhaha tabashooyin iyo beelo isdilay iyo kuwa ishaystay ay ka jiraan meebaha meelaha uu ku xooggan yahay shabaabku oo uu ku ukuma dhalaayo waa meelahaas dalkeenna dalkeenna soomaaliya waa inaan marka ka dhowrnaa meel burqacad yar oo madow oo shabaabku ay xero tababar inta ka samaystaan ay dadka nairobi qarxinaya iyo adis ababa qarxinaya iyo minnesooto kuwa qarxin lahaa meel ay ku soo tababaraan waa inaan ka ilaalinaa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota oo dhallinyaro badan oo ka mid ah ay ku biireen kooxda al-shabaab una dagaal tageen dalka soomaaliya ayaa waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud jaaliyadda uu martigelisay uu ku booriyey inay gacan ka geystaan dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab
sidoo kale waxaa la yidhi fulay xantiis ma mooga reer minnesota waxaan rabnaa dadaalkaas iyo dagaalkaas lagu jiro dhinaciinna inaad ka gashaan cadowgu halkaasna waa jiraa halkanna waa joogaa carruurta in laga ilaaliyo waayo bulshada dhexdeeda waa inaanay simbathi ka helin waa inaanay bulshada dhexdeeda aanay ka helin in lala caadifayo lacag loo uruurinayo oo id afkaartooda idskooda qof shabaab ay ka fiican yihiin ma jirto qof walba ayagaa ka xun madaxweyne xasan uu ka hadlayay amniga magaalada muqdisho ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay had iyo goor fashiliyaan qaraxyo iyo weeraro ay soo maleegto kooxda al-shabaab oo sida uu yidhi looga adkaaday dagaalkii foolka foolka ahaa hase ahaatee halbeegga lagu cabiro amniga magaalada muqdisho aanu ahayn mid saxa ulaal u lagu cabiro lahayn waxaa layidhi ama waa dheeraata ama waa gaabataa muqdisho iyo duruufaheeda gaarka amniga waxaan rabnaa yaa lagu cabirayaa minnesota maa lagu cabirayaa washington ma intee lagu cabira minnesota waxaan leeyahay muqdisho waxaa lagu cabirayaa muxuu ahay baqhdaad waxaa lagu cabirayaa muxuu ahay mowsuul iyo erbil waxa ka socda afghanistan waxaa ka socdaa lagu cabirayaa kaabul iyo magaalooyinka waaweyn waxaa ka jira lagu cabirayaa gobolka meelaha ay argagixisadu weerarka inta ku qaaday ay gashay oo afrikaa lagu cabirayaa sida boko xaram waxa ay wadaan ama wixii westgate muxuu nairobi ka dhaca lagu cabirayaa waxaan rabnaa markaa shabaabka wixii soo baxay iyo inay broobi ka abuuraan waa ku filan yihiin weli dagaalkuna muxuu ahay haddii military aan uu dhammaado xataa dagaalka shabaab weli ma dhammaanin leanna dagaalku wuxuu leeyahay wejiyo badan uu leeyahay kan militariga ilaahay idankiis mar dhow waxaan rabnaa dalka soomaaliya meel ka mida oo shabaab ka taliyo oo xeryo kuleeyahay la yidhaahdo inaanay jiri doonin mar dhow aan rajaynayna daaliya midkan qaraxyada iyo baabuurta isniidaaminta iyo waxa ana muxuu ahay isaguna muddo uu dhammaan doonaa inta qaraxyada iyo waxaad maqashaan waxaa aad iyo aad uga tiro badan inta la fashiliyey madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in horumar laga sameeyey dhinaca waxbarashada ee dalka soomaaliya iyadoo sanadkii tegay dalka laga hirgeliyey dugsiyo dadweyne oo lacag la'aana waxauna madaxweynuhu xusay in laba toddobaad ka hor dib loo furay jaamacaddii ummadda soomaaliyeed markii ugu horraysay muddo afar iyo labaatan sano ah dhinaca kale xasan sheekh maxamuud ayaa mar uu ka hadlayey dhismayaasha maamul goboleedyada ku-meel gaarka iyo nidaamka federaalka waxa uu yidhi haddee annaguna mas-uuliyadana saaran waa waa dadki dadki dalka inaan ku hagno meel aan ognahay berri in oo dhibaata ay ka imaanayso mas-uuliyadmu nidaamyadan aad maqlaysaan marka ee kumeelgaarada ah maamulada samaysmayo waxaa keenta asbaabtaas maamulka kumeelgaarka in la sameeyo dadku si ay talo dhexdooda usii yeeshaan ayagu oo dowladdii ay adarasgarayso rabitaankii dadka dhinaca kalena reaalitigii inay dowladdu adargarayso oo shuruucdii ay samayso konstitutionko la dhammaystiro nidaamyadii kaloo jiro dhan oo la dhammaystiro maalin walba doodahooda iyo discussionskooda iyo waxooda ay socdaan marka nidaamka aad maqlaysaan oo waa maamulada kumeel gaarkaa ee labalaba gobol saddex saddexda gobol u samaysmayaahay muhiimadda ay leeyihin ujeeddada laga leeyahy waa sidaas waa kumeel gaar nidaamkii iyo shuruucdii saxda eed markay samaysmaanna muxuu ahay wixii saxda ahay ayaa samaysmi doona haddii aan la yidhaahdo marka nidaamkaasi wuxuu ku salaysan yahay laba mabda mabda koowaad meel kasta oo maamul ka jiray oo talag ka jirtay in la xoojiyo ma ogiya maamulkaasi inaan wax loo dhimin waa mabda koowaad meel kasta oo aan maamul ka jirina waxna ka jirina inaan sidaa lagu daayina maamul loo sameeyo lagu saacido dadka inay intay isku yimaadaan ay tashadaan wada fadhiistaan ay samaystaan maamul ayaga represent gareeyo oo hadhowna ay ayagu eedaan kay shalay wiilkoodii xaafadda oo ay maamulka u dhiibteen hadduu ku xumaado eeddiisa ayaga iskale laakiin ayagu inay samaystaan dowladduna ay fududayso facilitationkas ay samayso intaas waayo inta socotoad arkaysaan tii marka dhexdeeda reer hebelaa dhinac loo riixay reer hebelaa dhinac kale loo riixay annaga waa nalaga tegey annaga waa nala waxeeyey qaybtaan lahayn nalama siinin nalagama dhicin war waxaan ka hadlaynaa waa systems ma aha koombo galley oo la kala qaybsanaya ma aha dadka adikaa wax u garanayo oo adduunyo casri oo nidaam dowladeed ka shaqeeyo joogeen bliis dadka la hadla u sheega ha dul qaateeno waxaan way karsamayaan way dhismayaan waa la sii dhalaya laakiin berri berri waxaa muuqdo wanaag iyo dowladnimo waana gaarayna haddii alilaa ugu dambayntiina waxuu madaxweynuhu ugu baaqay jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota inay ka shaqeeyaan nabadda dalka qabyaaladana ay ka fogaadaan waxaan rabnaa marka dadka reer minnesota laba waxyaabood oo aan raba caawa inaan halkan ugu baaqo waxay tahay labo nabadda dalka dalka haddaanan nabad la helin dowladna ma dhismayso deganaanshiina ma helayno mujtamaceennana sharaftiisa iyo karaamadiisa mar walba way kala dhinaaneen simbatiga loo hayo shabaab in la dhaafo oo kii haya eh, ama gabadhii haydana la yidhaahdo waa mahadsan tahay inaaf is inaaf intii horaana deeqda ukaadi waxaa kaloo muhiim oon rabaa iyadana idinka codsanayaa in la dhaafo ay tahay simbatiga loo hayo cadifadda qabaliga ah reer hebel iyo reer hebel oo isdirire reer hebel iyo reer hebel oo isdiriray shan iyo labaatan sano wakhtigu nagu filan waaye dalkaasi reer hebel keligiis qabsan kara ma jiro reer hebel reer hebel kale ka adkaan kara oo guulkama dambaysta ka gaari kara ma jiro reer hebel maxaan ku idhahda xisbika dhiljaan waan ku habsaamnay yaynaan ku habsaamin mar kale reer hebel dowlad soomaaliyeed oo wax taraysaad rabtaa waan ogahay waa maxay qiimaha ay kaa joogto dowladdaas ood ku iibsanaysa waa maxay ma dhaafi kartaa caadifadda reer hebel qiimuhu kaas waaye ma isku ognahay inaan hoos u degno reer hebel oon magaca soomaalinimada iyo dowladda kor u soo qaadno soomaaliya way ka baxaysaa dhibka ilaahay idinkiisa dee alla yidhaahdo inkastoo badii jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ay si diiran u soo dhoweeyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa haddana waxaa dhinaca kale jiray dad ka soo horjeeday siyaasadda uu madaxweynuhu dalka ku hogaaminayo waxaana qaar ka mida dadkaasi uu ku bannaanbaxayay bannaankii madashii uu ka qudbaynayay madaxweynuhu ay idaacadda v o a uga warrameen mudaharaadkooda ani magacayga ma shee laakiin madaxweyne soomaaliyeed ma ahan madaxweynaha baa ku soo horjee ka soo horjeedaa because madaxweyne fiican ma ahan madaxweyne soomaaliyeed ma ahan ani waxaan ku soo karay maxamed saad bare janno iyo raxmo allaha siiye waddankoo calanka babanaayo muqdisho xoreelna yahay muqdisho marka muxuu madaxweyne ku yahay ma ii sheegi kartaa mise een, em, gaalada u ilaalinaysa gurigiisa bes uu madaxweyne ku yahay taa ha ka soo jawaabo anigoo ku hadlaya afka gabdhaha reer puntland saadiq cabdulahi cabdiali yimaadan ujeedkan isugu imaaninta ma aha keliya muxuu aha mudaaraad waa kacdoon ka bilowday gobolkan minnesota sidaa darteed waxa aan anagu eh, diidanahay ma aha shakhsi ma aha qabiil ma aha actually wax la yidhaahdo in waxa aan ka soo horjeednaa bad polisiga xasan sheekh maxamuud ee keenay in soomaaliya uu kala qaybiyo midnimadii soomaaliya meel ku rido federaalkii uu la tun- eh, ku tunto weliba uu muxuu ahaa ta- eh, waddankii ku celiyo dagaaladii sokeeye ee dadka keenay inta sa- sagaashan iyo kowdii inuu dib ugu celiyo waxaan ka soo horjeednaa dhibaatooyinka uu dalku ka hurinayo waxaan ka soo horjeednaa eh, muxuu ahaa increasing corruptionka oo waddanka ka jira oo ay dowladdiisu mas-uul ka tahay waxaan ka soo horjeednaa wax allaala wixii muxuu ahaa oo xasan een, gadaal ugu celiyey la- eh, muxuu ahaa dalka eh, labaatan iyo afartii sano maxamuud mascade v o a minnesota